إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إن شاء الله تعالى في هذه الليلة وحان مارت محاضرة إنه يكون تعلق فضل العلم والعلماء يعني علمك فضل أوليه إيوه ضدك أهل العلم آه كعمل فلي علمك فضلك إليهين markaan leenahay mawduucaasaan ka hadlaynaa mawduucu aada u ballaaran yahay laakiin intii waktiga uu noo saamaxo ayaan ka hadlaynaa cilmiga waxay culammada qaar ay ku tacriifiyeen gaar ahaan culamaa usuul inuu yahay idraaku shayi calaa xaqiiqatihi ama idraaku lmacluumi calaa xaqiiqatihi shayga la fahm la baranayo in la haleelo oo sida uu yahay loo haleelo cilmigu waa sidaas hadduu qofka sidau yahay uusan u haleelin macnaheedu waxaa waaye waa jahli murakab ah yacni shayga hadduu ka jawaabo oo ka hadlo laakiin calaa khilaafi alxaqiiqa uga hadlo macnaheedu waxaa waaye wuxuusan aqoon u ahayn qofki inuu ka hadlo taana waa jahli murakab fi sharci cilmi waxaa la yidhaahdaa oo culamada qaar ay ku tacriifiyeen ibnulqayim uu ka mid yahay caleyh raxmat ullah macrifatu alxaqi bidaliilihi in xaqi la barto la ogaado bidaliilihina lagu ogaado min alkitaabi wasunna kaasaa waxaa la yidhahdaa cilmi qofki inuu xaqi ogaado uuna ku ogaado bidaliil asheekh maxamed bin cabdilwahaab raximah اllah fi usuuli alaaثa wuxuu ku tacriifiyey macrifat اllahi wa macrifatu rasuulihi wa macrifati diin اlislaami biاladila waa macrifat اllah waa ilaahoo la barto wa macrifatu rasuulihi wa macrifatu diin اlislaami biاladila ilaahoo la garto subxaana wa tacaala kadalika rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo la barto diinta islaamka oo la barto biladilana lagu barto biladilla min alkitaabi wasunna ma aha ra'yi ma aha taqliid laakiin waxaa lagu baranayaa bilkitaabi wasunna cilmiga xaqiiqiga ah ee naafica ah waa cilmiga laga qaato kitaabka iyo sunnada w allah subxaanahu wa tacaala fii kayri maa aayatin min kitaabihi cilmigu aad iyo aada ugu ammaanay wuxuuna sheegay dadka ahlulcilmiga ah inay kayrkood ka sarreeyaan oy ka darajo sarreeyaan yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat alla wuxuu leeyahay allah subxaanah wa tacaala wuxuu kor yeelayaa dadka mu'miniinta ah gaar ahaan ahlulcilmiga alla wuxuu kor yeelayaa darajaat darajada kor loo qaaday macnaha dadka kala dheer yihiin cilmiga aan ka hadlaynana dabcan waa la wada fahmayaa haddii cilmi la idlaaqo waxaa laga wadaa cilmu lkitaabi wasunna ma aha culumta maadiga ah waa kitaabka alleh iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalama iyo wixii labadooda loo adeegsaday culuumulaala sida luqada in la barto musalax alxadiid usuul lfiqhi waxyaalahaas o dhan waxay soo gelayaan macrifatu yani cilmu kitaabi wasunna ay hoos imaanay alla marka wuxuu sheegay dadkaas ahlulcilmiga ah inay mu'miniinta kale darajaad ay dheeryihiin taa waxay tusinaysaa fadliga uu leeyahay cilmiga إلهي سبحانه وتعالى وحير قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وحاتر هذا أنه محمد مسلمين من كوبا وحقرنا يكوبا وحقونين مسكمدا جواب صحوة أن تسكمدا هين إنما يتذكر أولو الألباب وحوان سماء واتك عقل وصحيحك لا شك لبدا صنف إنك لفقيهين ذلك علمي قال إلهي علمي السيئي إيو قفا علمي لهين إلهي وعقل فضل سبحانه وتعالى qofka cilmi la siiyey waxay daliil u tahay inuu ilaahay khayr la doonay qofka ilaahay diinta fahansiiyey waxay daliil u tahay inuu ilaahay khayr la doonay nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhahda man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofki ilaahay khayr la doono ilahay wuxuu fahansiiyaa diinta mafhuumku waxa waaye hadduusan ilaahay khayr kula doonin diinta kuma fahansiinay laakiin hadduu ilaahay khayr kula doono subxaana wa tacaala diintiisuu ku fahansiiya fiqiga la sheegaya xadiidkana waa fahmiga kitaabka iyo sunnada iyo diinta islaamka oo la fahmo oo la barto ahlulcilmiga ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u markhaati gashtay wax dad loo markhaati geliyo wixii ugu muhiimsanaa ee ugu qaalisanaa oo ah kelimatu tawxiid bani aadamka waxaa laga doortay ahlulcilmiga keliya markhaatiga dadka kale laguma darin allah subxaana wa tacaala asaa ka markhaati kacay calaa waxdaaniyatihi kadib wuxuu sheegay almalaa'ika inay ka markhaati kaceen marka saddexaadna wuxuu ku xijiyey ahlulcilmiga dadka kale dikri ma laha lamana sheegin mana la soo hadal qaadin alla wuxuu yidhi subxaana shahida allahu annahu laa ilaaha ilaa huwa waalmalaa'ikatu wa ulu lcilmi qaa'iman bilqisti laa ilaaha ilaa huwa alcasiizu alxakiim alla wuxuu markhaati ka yahay alla xaq lagu caabuday inuusan jirin asiga mooyaane waalmalaa'ikatu malaa'igtuna sidaas oo kale uga markhaati kacday alla keliya inuu cibaadada mudan yahay wa ululcilmi iyo dadka cilmiga la siiyey ee cilmiga u saaxiibka ah ahlulcilmiga ahlulcilmi waxay og yihiin dhibaatooyinka iyo fitanta iyo waxyaalaha masaa'ibka ku ah ummadda intay soo socdaan intay soo socdaan qabla wuquuciha laakiin caamada waxay ogaadaan cinda idbaariha markay fidna jeesato wixii dhici lahaa dhacaan wixii kharib lamaa kharibma wixii baabi'i lahaa ay baaba'aan ayay waxay yidhahdaan alla ilay waxayna soo mara dhibaatay ahay markaas dib ka gocanaya laakiin waa mara gocasha waxba taraynin waxay ku anfici lahay arrintaa waxaa daliil u ah qowlu llahi caza wajalla wa qaala aladiina uutuu lcilma waylakum sawaabu llahi khayrun liman aamana wa camila saalixan aayaddaas alla sub waxaa ka horraysay inay yidhaahdeen qowmkii qaaruun yaa laysa lanaa mila maa uutiya qaaruun inahu laduu xadin cadiim waxay tamaniyeen hantidii qaaruun oo haysto o kale markuu ku soo baxay calaa ziinatihi fakharaja calaa qowmihi fii ziinatihi quruxdiisu ku soo baxay waa nin hantiilo ah waa nin dhaqaalo badan haysta dadkii caamada ahaa in badanoo ka mida waxay yidhaahdeen waxaan jeclaa lahayn waxaa qaaruun haysto o kale in nala siiyo alla subxaana wa tacala wuxuu yidhi ahlulcilmiga u jawaabo waxay yidhaahdeen waylakum sawaabu llahi khayrun liman aamana war hooggiinne abaalmarka ilaahay ayaa u khayr badan qofkii alla rumeeyo subxaana wa tacaala camal saalixana la yimaada waxay uga digaayeen qaaruun dariiqa uu maray inay qaadaan qaaruunna markii dambe xagguu maray fakasafnaa bihi wa bidaarihi alard allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi asiga iyo daartiisa oo dhulkaan la goyn oo la jarno waa halaagsamay laakiin caamadu markuusan halaagsamin ka hor waxay lahaayeen maan qaaruun oo kala noqonno culimmaduna waxay lahaayeen warmaya abaalmarka allah idiin khayr badan qofkii alla rasuul rumeeya alla rasuul rumeeya camal saalixana la imaada idan culammadu waxay ogaadeen qaaruun dariiqadu ku socday inay tahay dariiqatu lhalaag waa uga digeen marka waxay dhahen waddadaa ha qaadina waddadaa waa waddadii qaaruun uu ku halaagsami lahaayo ha marina adinku laakiin dadkii yidhi yaa laysa lanaa mila maa uutiya qaaruun dareenkaas ma lahayn dareenkaas maysan lahayn taa waxay daliil u tahay aragtida dheer ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey dadka ahlulcilmiga ah ee ku camalfalaaya bicilmihim ku camalfalaya ee ka run sheegaaya cilmiga uu bartay culummada fi dunyaa markii la joogo ayagaa dadka xujada ku ooga aakhirana ahlulbaatilka markii ay baatil ku hadlaan ama kufaarta ayagaa radinaya o u jawaabay fi dunyaa iqaamatu lxuja ayagaa la taagna wa fi laakhira waa ku raddi jireen alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala وqاaل الذيina uuتوu العلم والإيماaن لqad لبثتm في kitاaب اللahi إلى يوم البعث وhذا يوم البعث ولakiنكم كنتم lا تعلمuن wa يوم القيامة ويومa تقuم الساaعaة يqسم المجرiمuuنa ma لبثوu غayra sاaعة maalinta قيaaمة مجrimiintu waxay leeyihiin waxay ku dhaaranayaan saacad wax ka badan inaysan nagaanin yaa u jawaabaya culmadi a u jawaabaysa waa في الآakhرة waxay leeyihiin وqاaل الذiina uuتوu العilم والإيماaن لqad لaبثتm في kitaaب اللahi إilى yوم البعث kitaabka allah ayaad ku sugnaydeen ilaa maalinta qiyaamo waa maalinta soo saar macnaha waad qornaydeen oo wax ilaahay qadaraba intaad noolaydeen adduunka ilaa laga soo gaaraayo yowm albacd wa haadaa yowm albacd maantana waa maalinka isa soo saarka walaakinakum kuntum laa taclamuun laakiin dad wax garanaayo ma ahayn adinku ayagaa u jawaaba ahlulcilmiga adduunkiina ayagaa u jawaabayey aakhirana ayagaa u jawaabay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu rasuulkiisa ku qalbi qaboojiyey oo uu niyadda ugu dejiyey hadday ahlulcilmiga rumaysan yihiin inuusan u aabba yeelin kayrkood mar hadday culammadii ku raacsan yihiin oo ahlulcilmigu ay qirayaan waxa adiga aad maaragta sheegaysa inay xaq yihiin ha u aabba yeelin baa leehi ciddi kale ku khilaafta maxaa yeele dadka zubdadooda waa ahlulcilmiga dadka waxgalka ah waa ahlulcilmiga oo ugu waxgalsan mujtamaca wuxuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala qul aaminuu aw laa tu'minuu ina aladiina uutuu lcilma min qablihi إdا يتلى عaلyهم يkirوna للأdقاn سujada waxaad tidhahdaa نeبi محamedow rumeeya ama ha rumaynina adinka idin jirta kuwa cilmiga la siiyey oo kitaabkan hortiye aqoonta la siiyey waa ahlukitaabke ykiruuna liلأdقاni سujada markay kitaabkan maqlaan ilaahay bay sujuud ula dhacayaan subxaanaه وataعala markay aayaadka qur'aanka ay dhegaystaan idan haddii ahlucilmigaas ay rumaysan yihiin adinku rumeeya ama iska dhaafa adinka idin jirtaa aaminuu aw laa تuؤminuu macnaha laydin aaba yeeli maayo taa waxay daliil u tahay fadliga ay leeyihiin ahlulcilmiga iyo cilmiga fadliga uu leeyahay nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu amray inuu cilmi weydiisto inuu cilmi u ziyaadiyo yacni in wuxuu amray inuu ka codsado uu ka baryo in ilaahay cilmi u kordhiyo lama dhihin iweydiiso owlaad badan lama dhihin hanti badan iweydiiso lama dhihin waxaa weeye waxyaalo kale awoodo kale i weydiiso laakiin waxaa la yidhi waxaad tidhaahdaa ilaahu cilmi ii ziyaadi dheh waqul rabbi zidnii cilman waxaad tidhaahdaa ilaahu ii ziyaadi cilmi sidaas halkaa waxaad dareemaysaa qiimaha cilmiga uu ku leeyahy cinda allahi caza wajal rasuulkiisa wuxuu u dooray inuu ilaahay ka baryo cilmi uu yidhaahdo rabbi zidnii cilman ilaahu cilmi ii ziyaadi lidalika nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu mar walba ilaahay weydiisan jiray cilmi naafica oo aan ku noqonin dhibaato iyo culays yowma alqiyaama wuxuu ku ducaysan jiray afar shay uu ilaahay ka magangeli jiray afarta shay uu ka magangeli jiray waxaa ka mid ahayd cilmi aan naafic ahayn wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam allaahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac wa qalbin laa yakshac wa baطnin laa tashbac wa ducaa'in laa yustajaabu laha allaahumma inii acuudu bika min haaulaa'i alarbac saasuu dhihi jir nebi sala allahu alay wasalam alla waxaan kaa magangelayaa cilmi aan wax taraynin iyo qalbi aan khushuucaynin iyo calool aan dhargaynin iyo duco aan la ajiibaynin markaasuu wuxuu ku khatimi jiray allaahuma inii acuudu bika min haaulaai alarbac ilahu afartaasaan kaa magangalay min jaanibin aakhar wuxuu weydiisanaya inuu ilaahay cilmi u siyaadiyo laakiin cilmigaas waa inuu naaficiya waa inuu yahay midku anfacaaya amaa midkaan ku anfacayn ilaaha laga magangalaa subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay waxaan darar iyo culays iyo dhibaato ahayn ku keeni maayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhahda man salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi طariiqan ila aljanna qofkii qaada waddo waddadaas asoo cilmi ku raadinaaya ilaahay wuxuu u sahlaa ariiqa uu jannada ku geli lahaa taa waxay daliil u tahay cilmiga wuxuu kami waxa weeye min asbaabi dukuuli iljanna asbaabaha qofka uu jannada ku gelayo iyo waddada jannada loo maro waa ariiqu dalab ilcilmi cilmiga sharciga in la dalbee la raadiyo waa waddadii jannada ku geynaysa maxaa yeele waxaa loo ballan qaada qofkii waddadaa qaada asagoo cilmi dalbaayo raadinaya oo sidaa ku dhinta inuu ilaahay waddadii jannada u sahlaayo subxaana wa tacaala wuxuu intaa raaciyey wa ina almalaa'ikata latadacu ajnixataha liaalibi اlcilmi ridan bima yatlub malaa'igtu waxay garbaheeda u raaricisaa qofka daalibulcilmiga ah raalli noqosho ay ka raalli tahay awgeed waxa uu dalbaayo malaigtu waxay ka raalli tahay waxa uu dalbayo wa ina alcaalima layastakfiru lahu man fi الsamaawaati waman fi اlardi xata alxitaanu fi lma caalimka waxaa dembi dhaaf u weydiinaya waxa samaawaadka ee arlada ku sugan dhammaantood wixii alla u weydiinaya inuu u dembi dhaafo xataa kalluunka biyaha ku jira wuxuu u ducaynayaa caalimku u ducaynaya xata alxitaanu fi lma markaasuu yihi nabig alay slat salaam wa ina alculamaaa warasat اlambiyaa culummadu waa kuwa ambiyada dhaxlay dhaxalkii ambiyada haystaan waxay yidhahdeen ahlulcilmiga markii la leeyahay dhaxalkii ambiyaday dhaxlayaan macnaheeda waxa waye ama laga faa'iidaysanayaa aqrabu nnaasi ila alambiya waa culummada dadka ugu dhow ambiyada ee dhaxalka maadaama ay dhaxlayaan waa culummada sababtoo ah qofka hadduu dhinto waxa dhaxlaya waa qaraabadiisii dadka ugu dhow idan nebiga ambiyada cilmigooda waxaa dhaxlay culummada aqrabu nnaasi ila alambiya waa culummadii waina alambiyaa warasat waina alculamaa warasatu alambiya ambiyada maxaa laga dhaxlay maxay culummadu ambiyada ka dhaxleen ma lacagay ka dhaxleen ma dirham ma diinaar ma hanti badan maya وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا أنبياء ما دحل سين درهم دينار منه وإنما ورثوا العلم وحي دحل سين علم أنبياء وحي لا دحل علم فمن أخذه أخذ بحظ واسع أوكي قاطع وحوه قاطع نصيب وين أوكي قاطع علم ذات أنبياء نصيب وين وقت مركا عالمك انت سوف لا يا هذا الحديث بجرت فضل الكوات وحاول يغضو وضمره asoo cilmi dalbaayo in ilaahay jannada u sahlaayo waa midda ugu muhiimsan ila qofka muslimka ah wuxuu raadinaya iyo qaayada u dalbaayo waa jannat ullahi subxaanahu watacala waddadii loo mari lahaa wey ta labaad waxa weeye ee uu gaarayo inay malaa'igtu garbaheeda u raaricinayso ayadoo tawaaducu muujinayso taalibulcilmi ridan bimaa yatlub waxa uu dalbaaya raalli ka tahay tan saddexaad ambiyaan culummada waxa istikfaar iyo dembi dhaaf u weydiinaya waxa samaawaadka ee arlada ku sugan dhammaantood xataa kalluunka biyaha ku jira taasna waa fadli aad iyo aad u weyn oon la heli karin waay in khalqigo dhan dembi dhaaf ay ku weydiinayaan xataa kalluunka biyaha ku jira ou leeyahay alla u dembi dhaaf uu kuu ducaynaayo midda kale ee ka sii dambaysa waxa waaye inay yihiin warasatu alambiyaa dadkii ambiyadii dhaxlay dhaxalkaasna wuxuu daliil u yahay inay yihiin aqrabu nnaasi ila alambiyaa ambiyada dadka ugu dhow ee qaraabada la ah waa culummada qaraabada xagga diiniga waa culummada midda shanaad waxa weeye ambiyadu waxay dhexalsiiyeen dirham iyo diinaar ma ahe waxa laga dhaxlay waa cilmiga waa cilmiga walidaalika allama subxaana wa tacala wuxuu yidhi qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacani alimaam ibnu qayim caleyh raxmat ullah soo aayadda sharaxaya wuxuu yidhaahday aayaddu waxay daliil u tahay atbaacu alambiyaai xaqan inay yihiin culummada dadka culumada ambiyada u nisbo sheegta ee nisbadooda xaqiiqiga ay tahay wuxuu yidhaahda waa dadka ugu yeeraya dadka ila allahi caza wajalla calaa basiiratin muqtada macnaha calaa cilmin ayagoo aqoontii leh amaa wuxuu yidhi dadka kale nisbada ay sheeganayaan ama ay u nisbo sheeganayaan ambiyada ama itibaaca ay raaceen wuxuu yidhaahday waxaa ka xaqiiqo badan midda culummadu ay raaceen sababtoo ah nebiga dariiqiisa waxa waye adcuu ila allahi calaa basiiratin calaa cilmin in dadka ilaahay loogu yeero subxaana wa tacaala oo diinta ilaahay subxaana wa tacaala loogu yeero waa dariiqat alambiyaa waa waddadii ambiyada ambiyada dadka dhaxlayna waxay dhaxleen nasiib aad iyo aad u weyn waa dadka cilmiga leh ee ilaahay subxaana wa tacaala cilmiga uu ku manaysto waxay dhaxleen dhaxal aad iyo aad u weyn oo ma aragtay aad iyo aad loo jeclaysto lidaalika nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhaahday min xadiidi cabdillahi bni mascuud bukhaari iyo muslim ba ay soo saareen laa xasada ila fi snatayni rajulun aataahu allahu maalan فسلطه على هلكتهم في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها وحيو النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد حسد مجر حسد قال كان لشيء معها حسد نمدي حرام طاهي لكن بمعنى جعليسي وغبطة وحلو يقع وحجراء حسد كحرام طاه وإن أقفك ولا الكاتر هذا النعمة أو هيستوف ما لقى سووريجيو أنا قال لقى سووريجيو وأصير يكذب شو حسد inaad tiraahdo nicmada inay asaga dhaafto keliyaan jeclaalahayysan aniga ugu soo wareegin hadday doontee ayaduna waa xaasidnimada xaaraamta laakiin inaad istiraahdo fadliga hebel la siiyey iyo nicmada iyo khayrka hebel haystoo kale waxaan jeclaa lahaa inuu ilaahay isiyo ayadoo hebel nicmadaasi khayrkaas uu ku baaqi noqonayso oo aadan damcaynin aadan tamaninayn in walaalkaa laga zuuliyo taa taa xaaraam ma aha waana midda xadiidka ku jirta laa xasada ilaa fitnatayni rajulu nin aataahu allaahu maalan ilaahay hanti siiyey ودقال ويتواغني فسلطه الله على هلكته في الحق الله وحو كسلدي إنه هنتديس كهلاو على الحق معناها دقالها أو هيسوح كبحنايا في وجوه الخير وجيد خير كبحنايا وجيد خير كي وناقا أيا إلهي وافجينا يا إنه هنتديس كبحي كافك الوحل جعل السوى إن أسوك الله النغضو أو هنتدى أسوك القف انتهى له وكبحي في وجوه الخير نينك كلا وحاوه ورجل آتاه الله الحكمة حكمتنا وعلمنا وعلم من إلهي حكمته فهو يقضي بها حكمة أيوضك بكلا حكمية ويعلمها ذكا وبريا علمك أبرتضك كلا حكمية علمك أبرتضك بريا kaasna wax la jeclaysto waa nebigu sala la ala slam wuxuu leeyahay wax la jeclaysto bani aadam haystaan labadaasa ugu muhiimsan waxa kale ma mudna inaad jeclaysato intaasoo kale inaad hesho laakiin cilmi haddii qofku uu leeyahay inaad tamaniso cilmi uu leeyahy oo kale inuu ilahay ku siiya ama mid ka badan waa wax mudan maadaama fadli fadli badan uu leeyahay cilmiga sidaasoo kale hadduu hanti badan leeyahay allana uu ku sallido calaa halakati calaa halakatihi fi lxaqi taasna ayadana waa khayr badan oo la tamaniyo oo qofku uu jeclaysto marka cilmiga sharciga agtiisa waxa waaye manzilo aad iyo aad u weyn uu ka taagnaa diinta islaamka qur'aankana ilaahay subxaana wa tacaala aad buu ugu ammaanay dadka ahlulcilmiga ah nebiga sala allahu calayhi wasalama fii sunnatihiina aad buu ku u dhiirogeliyey cilmiga calaamaatu aakhiri zamaan waxaa ka mid a in cilmiga la rafcinaayo waxay ka mid tahay calaamaatu saaca rafcu lcilmi nebigu sala allahu alay wasalamna arrinkaa waa sheegay oo wuxuu yidhahda rasuulka calayhi salaatu wasalaam calaamaatu saaca inay ka mid yihiin wuxuu yidhahda yurfacu alcilmu wayaktura aljahl cilmiga ayaa la rafcinaya jahliguna waa badnaanaya dabcan haddii cilmiga la rafciyo jahliga meesha imaanaya waxaa ka mid a min calaamaati saaca qilat alculamaa inay culammadu aad iyo aad ay u yaraadaan oo farafutiris noqdaan culammada rabbaaniyiinta inay noqdaan wax farafuturis ah oo mujtamaca muslimiinta ee malaayiinta ah hebel iyo hebel keliya laga tilmaamo waxay ka mid tahay min calaamaati saaca qilat alculamaa xadiid cabdillahi bni camr bn alcaas nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantazichu min asuduur walakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaa xata ida lam yubqi caaliman ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan fasu'iluu faaftow bigayri cilmin faaftow bigayri cilmin fadalluu waadalluu saasuu yidhi nebi sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahy rsulka alayh salatu wasalaam ilaahay cilmiga ma qibdoonayo oo ma qaadayo siibid uu ka siibaayo quluubta culummada yacni dhici mayso inuu caalim inta caawa seexdo berri asoo jaahila uu soo kaco taa ma imaanayso walaakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaa laakiin alla cilmiga wuxuu ku rafcinayaa inuu culimmada oodsado culimmadaa mid mid u baxaaya macnaa waa dhimanaya geeridaa ku badanaysa fi lculamaa dadka dhexlaayana aad iyo aad u yaraanaya cilmigii caalimku waa tegayaa cilmigiisa wax dhexlaayana aad iyo aad u yaraanaya taa waxay daliil u tahay qiyaamaha in macnaa waxay calaamad u tahay saaca saacatu alqiyaama inay dhowda waa min calaamaati saaca walaakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaa xataa idaa lam yubqi caaliman ilaa alla uusan reebin caalim culammadaa baaba'aaya maxaa dhacaaya marka haddii culammadii baaba'aan oo hal caalim la waayo maxaa dhacaya nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhaahday ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan dadku waxay samaysanayaan madax juhaala ninaa la caleema saara markaasaa la leeyahay adaa caalimka adaa shiikh noo ah noo fatwo fa su'iluu waa la weydiinayaa dadkaas juhaasha ah ee madaxda laga dhigtay ayaa la weydiinaya ayagiina warac lama imaane fa aftow bigayri cilmin aqoon la-aanay fadwoonayaan waa mid dhiiran ilan jahligu wuxuu ku keenayaa dhiiranaan culammadii salafka ridwaan ullaahi calayhim ninba ninkuu ka cilmi badan yaha waa waa uga cabsi badnaa xagga fatwada aad iyo aad uga cabsi uga cabsi jireen laakiin qofka hadduu jahliga qaalib ku yahay waxaa ku badan inuu iska hadlaa ku badan fa su'iluu fa aftow bigayri cilmin aqoon la-aan ay fadwoonayaan markuu aqoon la-aan ay fadwoodaan musiibo weynaa imaanaysa marka natiijada waa max aqoon la-aanay fadwoodeen natiijadu maxay noqonaysaa nebigu sala allah alay slam wuxu yidhahda fadalluu wa adalluu way lumeen ayagu dadkuna waa lumiyeen ayagana waa lumeen dadkana waa lumiyeen labada siifi waa isla lumeen marka kuwii ma aragtay hoggaanka laga dhigta ama la yidhi culamaa tihiinna waa kuwa lunsan ayagana ummadday suu lumiyeen maadaama fatwadii la weydiinayo oo bikayri cilmin ay fatwoonayaan fadalluu wa adalluu taas maxay daliil u tahay waa calaamat lhalaag marka waa ummad ilaahay subxaana wa tacaala ou la doonay khayr darre iyo halaag yacni alla subxana wa tacala ummadda halaag ula doonay maxaa yeele hadday lumaan waa dariiqay ku halaagsami lahaayeen lumitaankaas ay lumayaan wuxuu kaluu yihi nebigu sala allahu alayh wasalam bayna yaday saaca sanawaatun khadaaca yukhawanu fiiha alamiin wayu'manu fiiha alkhaa'in wayatakallamu fiiha aruwayduba waxaa saacadda qiyaamo ka horeeya sanawaad khadaaca waxay culamadu ku fasireen ay ahluhaa yacni khadaaca waxa khadciga samaynaya ee khiyaanada la imaanaya waa dadka ehelku ah sanawaadkaas ee zamankaas nool zamankaas marka maxaa dhacaya kii aaminka ahaana waa la khiyaanayaa macnaa waxaa lagu tilmaamayaa inuu khaa'in yahay yukhawanu alamiin waa amiin waa qof aamin ah laakiin waxaa lagu tilmaamaya inuu khaa'in yahay waxaana amiin laga dhiganayaa kii khaainka ahaa khaainkiin waxa la leeyahay ninka waa nin aamin oo nin fiican waa wayatakallamu fiiha arruwaybida waxaana hadlaya arruwaybida kuwaasaa hadlaya sanawaadkaas dhexdooda nabiga waa la weydiiyey sala allahu calayh wasalam waxaa la yidhi wama ruwaybida markaasuu yidhi asafiih alladii yatakallamu fii amri alcaama waa midka maangaabka ah ee ka hadlaaya arrimaha dadka ka dhexeeya wax caam ah oo muslimiinta ka dhexeeya ayuu ka hadlayaa asoon ehel u ahayn oo maangaabka maangaab waa la safiiha waa daciif ra'yi taasay culamada ku fasiraan waa mid ra'yigiisa uu daciif yahay oo tale iyo ra'yi wanaagsan midna aan lahayn haddana maca dalika wuxuu ka hadlayaa fii amri alcaama waxay ka mid tahay min calaamaat saaca taana waxay daliil u tahay qilat alcilmi waalculamaa yaraanta iyo inay sii baaba'ayaan culammada fadliga cilmiga waxaa ka mid a qofka aalibulcilmiga ah waxuu la yimid sabab min asbaabi risqi dadka in badan oo ka mid a waxay aaminsan yihiin qofka hadduu u tafaruqo inuu kitaabka iyo sunnada barto inuu yahay qof mustaqbalkiisa lumiyey weliba zamanadaan dambe in badan saasaa la aaminsan yahay looma dadku ma qabaan qofka hadduu kitaab iyo sunno baranayo masjid fadhiisto waxaa la leeyahay mustaqbalkiisa waa baabi'iyey qof mustaqbal lama ah mustaqbalku waxay u fahmeen in ingiriis la barto ama takhtarnimo la barto iyo waxyaalaha noocaas ah wixii aan taa ahaynna mustaqbal ma aha maxaa yeele waxay ku leeyihin qofka muxuu ku shaqaysanaa muxuu ku shaqaysanaa hadhowti ma dadku tuugsanaa taasay dhaca ma dadku wax weydiisanaya waa faham aad iyo aad u liita waa faham aad iyo aad u liita diintu waxay ka markhaati kacday oo adiladu ay caddaysay asbaabu risqi waxaa ka mida alabulcilmi asbaabaha ilahay kugu irsaaqaya waxaa ka mida inaad noqoto aalibulcilmi qofkaas sababka lagu irsaaqi laha waaba la yimid xadiidu anas ibni malik radia allahu canhu laba nin oo walaalo ah ninna wuxuu ahaa mukhtarif ninna wuxuu ahaa aalibu cilmi waa laba nin oo wada dhaala nin waa shaqaysa jiray nin xirfadlaah u ahaa waa shaqaysa jiray ninka kalena wuxuu ahaa nin aalibulcilmiya oo nebiga sala allahu calayhi wasalam ayuu cilmiga ka dalbi jiray kii mukhtarifka ahaa ee shaqay jiray ayaa wuxuu u dacwooday rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu u dacwoonayaa walaalkii aalibulcilmiga ah macnaha dacwadiis waxay ku tacalluqdaa ma wax ila qabsada waa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu u jawaabay lacallaka tursaqu bihi waxaa laga yaabaa adiga laftirkaaga asiga sababtii in lagugu irsaaqaayo adigaa shaqaynaaya kaa masaajidka fadhiya aalibulcilmiga ah sababtii in lagugu irsaaqayaa laga yaabaa buu adigaa shaqaynaya laftirkaaga oo asbaabaha risqiga aad ku helaysaba ay ka mid tahay inuu ninkaa aalibulcilmiya idalka waxaa ka dareemaysaa min asbaabi risqi waa taana waxaa daliil kugu filan dadka inta badan fuqarada ah ama dadka waxwarsada ama tuugsada culimo ka heli maysa nin caalimo lu leeya dadka tuugsada arki maysa laakiin waa la arkay dad ingiriiskii inta soo bartay waddooyinka taagan ee wareeray ee shaxaad raadinayo waa la arkay mustaqbal muxuu ku qabo waaye yacni haddaa ma aha aada barato keliya ingiriis inaa khalaas risqigaaga inuu kafaalo qaadan yahay ma aha risqiga min allah ilaahaa bixiya subxaana watacaala dadka in badan oo ka mid ah dhallinyarada haba u badnaadaane waxaa ka dhaadhacsan ama laga dhaadhiciyey hadduu diinta barto in mustaqbalkiisa lumaayo taasna waa arrin aad iyo aada u liidata wa waxa fakirkaasna fakir khaldan wa waalidka aaminsan waa inay ka waantoomaan waa inay dareemaan adduunya aakhiraba awlaaddooda waxaa u khayr badan inay diintooda bartaan alkitaab wasunna ayada u khayr badan adduunkana ilaahay subxaana wa tacaala ma dayacaayo yowma alqiyaamana fadliga la sheegay ee ahlulcilmigu ay leeyihiin ayay maaragtay ka mid noqonayaan dadka ahlulcilmiga ah ee alla uu ka fadilay mu'miniinta kale ayay ka mid yihiin maxaa kaaga qiimo badan inaad ka mid noqoto min warasati alambiya qiimo badan ma laha nebi maxamed sala allahu alayh wasalam dhexalkiisa inaad wax ka hesho wax kaaga qiimo badan ma laha laakiin dareenkaas in badan waa lumay sababtoo ah dadka waxaa ku dhacay yacni haswat lfikri oo laga dhaadhiciyey qofku hadduu diinta u tafaruqo inuusan maaragtay qof rajala uusan ahayn oo qofkaasu yahay qof mustaqbalkiisa lumiyey arrintaasna arrin saxa ma aha mustaqbalku wuxuu ku jiraa sharciga iyo islaamka oo la bartaa mustaqbal ku jira mustaqbalkaagu wuxuu ku jiraa inaad naftaada jahliga ka rafciso mustaqbalka xaqiiqiga ah waa mustaqbalka aakhiro waay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ballan qaaday qofkii ilaahay cibaadadiisa u tafaruqa cilmiga cibaado waayo ogaada alabulcilmi waa cibaada bal culammadu waxay yidhaahdeen alabulcilmi afdalu min annawaafil sunnooyinka iyo taawucaadka salaadaha waxaa ka fadli badan yihahdeen alabulcilmi kasira culamadu waxaa ka fadli badan qofka inuu naafile iyo sunno la yimaad iyo inuu alabulcilmi ku mashquulo alabulcilmi inuu ku mashquula ka fadli badan cilmigu marka waa cibaada cibaadadaas ma aha inaad ka daashi ma aha inaad wakti goosatoo tidhahda khalaas aniga intaasa iiga eg tahay muddaan soo dadaalaayo muddaan wax baranaayo kuguma filna waa cibaado cibaado inaad ka daashid ma aha ilaa yowmi alqiyaama waa inaad ku noolaato weliba khaasatan fii awqaati alfitan dadku inay qaabilaan dalab alcilmi ama cibaadada ay qaabilaan fadli dheeraaday leedahay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhaahday alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilaya waktiga harjiga iyo qatliga iyo qitaalka jiro cibaadada aniga la caabudayo waxay la mid tahay ama macnaa cibaadada allada cibaadada alla subxaana wa tacaala la caabudayo waxay la mid tahay hijre aniga la yani anoo la ii soo hijrooday la mid waa la yaqaanaa fadlu hijra ila rasuul sala allahu alayhi wasalam taasaa la mid alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilaya marka dalab lcilmi waa cibaada allana subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ya bna aadam tafaraq licibaadatii amla'a qalbaka hinan u fiirso ballanqaad rabbaaniya waa min allahi caza wajal xadiis xadiis qudsi waa wuxuu leeyahay ilaahay bani ibnu aadamow cibaadadeeda u tafaruq amla qalbaka hinan qalbigaaga waxaan ka buuxinayaa haninimo wa amla yadayka risqan gacmahaagana waxaan ka buuxinayaa risqi qalbigaaga haniyaan kaa dhigayaa gacmahaagana risqiyaan ka buuxinaya waa ballanqaad ilaahay subxaana wa tacaala sababtoo qalbiga haddaad faqiir ka tahay gacmahaada risqi walboo lagaaga buuxiyo kuguma filna marka waxaa asal ah qalbiga inaad hani ka tahay alla wuxuu leeyahay qalbi qalbigaaga haninimaan ka buuxinayaa gacmahaagana risqigaan ka buuxinaya wuxuu yidhi ilaahay ya bna aadam laa tabaacad canii ha iga fogaanin aniga ha iga dheeraanin haddaad isku dayda inaad aniga iga dheeraato ama ad iga fogaato amla'a qalbaka faqran wa amla'a yadayka shuqlan qalbigaaga waxaan ka buuxinayaa faqri gacmahaagana waxaan ka buuxinayaa mashquul maanta dha waa ordaysaa waa mashquulsan tahay faqiiraana waxamusa haddii lagu waraysto waxa laga inaad tira waa wareersanaa maalmaha waxba gacan kuma haayo cibaadada rabbi dadka ka jeesta xaalkooda waa saas maruu degan yahay qalbigiisa lama arko maxaa yeelay ilaahay qalbigaaga wuxuu ka buuxinayaa faqri gacmahaagana wuxuu ka buuxinayaa shuqli mashquulaad tahay mashquulnimadaasna mid wax ka soo xasilaayaan ma aha qalbigaaga faqri qalbiga faqri aad ka qabtaa gacmahaaguna waa mashquula xataa waxaad ku mashquulsan tahay haddii hanti badan ay tahay mar haddaad qalbiga ka dhimato waa eber faqri qalbi hadduu kaaga jiro waxba kuguma filna wax kugu filnaaba yaraatee lama arko ilahay wuxuu ku ballan qaada marka haddaad cibaadadiisa u tafaruqdo inuu ilaahay qalbigaaga risqi ka buuxi qalbigaaga haninimo ka buuxinayo gacmahaagana risqi uu ka buuxinayo ballanqaad soo maha waa ballanqaad rabbaaniya ninkii marka aaminsan asagoo ku mashquulsan dalabulcilmi inuu ilaahay dayacayo taasi waa suu danni billaahi caza wajal waa ilaah waxun laga maleeyo waay taasna ma banaana waa waa dariiqat lmunaafiqiin in ilaahay laga maleeyo madaxda subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu irsaaqaa shimbiraha wuxuu irsaaqaa xayawaanada xasharaadka adiga oo ku mashquulsan daacadiisa subxaana wa tacaala oo baranaya asigii ilan cilmiga waa barasho ilaahay la baranaayo subxaana wa tacaala oo rasuulkiisa baranaya oo wuxuu ku amarayo wuxuu kaa reeba baranaayo inaad kaa dhaadhacdo inuu ilaahay subxaana wa tacaala gaajo uu kugu dilaayo taas mala aad iyo aad u liito waay taariikhdan hore looma arag taariikhdan hore looma arag marka saas darteed waa in la ogaado dalabulcilmi wuxuu ka mid yahay min asbaabi risqi fadliga cilmiga la sheegaayo o dhanna wuxuu ku jiraa fii cilmi alkitaabi wasunna barashada cilmi alkitaabi wasunna wax ku fadliya haba yaraatee lama arko nebigu sala allahu alay wasalam waa dhiirogeliyey ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu dhiirogeliyey darajaaduu rafciyey ayagoo markhaati gashtay khashiyaya alla ka cabsina ahlucilmiga ku koobay innamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaau inamaa yaksha allaha waxa alla ka baqa un min cibaadihi xagga addoommadii waxa alla ka baqa un alculamaa waa kuwa culamada ilaahay culamada keliyaa ka baqa macnaha khashyadu waxay culammadu ku fasireen alkhawfu min allahi maca almacrifa ay in ilaahay laga baqo ayadoo lala qaba in ilaahay la garanaayo ama haddaa ilaahay ka baqdo adoo jaahila ama caamiya taas hadda waxa waaye waa khawf ama khashyada waa khawf khaas waa inaa ilaahay ka baqo subxaana wa tacaala adigoo ilaahay aqoon u leh subxaana wa tacala innamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa allah subxaana wa tacaala amsilo fara badan uu ku sheegay qur'aanka markaasuu yidhaahday watilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun wuxuu yidhahday taasi waa amhaal miisaallo wa oo waxaan u samaynaynaa amsiladaasi dadka laakiin yaa fahmaaya wmaa yacqiluhaa ila alcaalimuun amsiladaas ma fahmaan oo ma gartaan ilaa dadka culamadaa maahan yani caama ma garanaysa wa waxa garanaya waa dadka ahlulcilmiga ah oo fahmaya amilada lidalika bacdu salaf waxaa laga sheegay hadduu fahmi waayo miaal ka mida min amilati qur'aan waa oy jire markaasaa markii la yidhaha maxaa kugu dhaco la oynaysaa wuxuu dhihi jiray kama mid ihi culammada lastu min ahli cilmi maxaa yeeley misaalkaan ma fahmi allana wuxuu yidhi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun misaalladan ma fahmaan ilaa dadka culammadaa mooy anigana waa fahmi waaye waa garo waaye idan lastu min ahli cilmi taasaa murugo ku haysay oo ay ka ow jireen bal dadaalkii ay cilmiga ku dadaali jireen qaarkood hadduu mas'alada fahmi waayo waa oynan wuxuu la oynaaya inuu masaladii garo waaye murugo zaa'id ay ku haysa waxaa laga yaabaa caawo dhan inuusan hoyan liajli mas'alatin waaxida uu garo waayo uu fahmi waayo imaamu shanqiiqi raximahullah oo ka mida culimmadii dambe ee mutaakhiriinta ee mucaasiriinta ahaa qiso aad iyo aad u cajiib ah ayaa lagu sheegaa fii tarjamatihi imaamu shanqiiqi raximahullah wuxuu ahaa nin aad iyo aad ugu dadaala fii alab ilcilmi wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxay ugu dhacday inaan mas'alo fahmi waayo darsigu dhigan jira mas'alu garo waayo darsigii ka mid ah mas'aladii ayuu wuxuu ula dhaqaaqay baxdi iyo baaris bacda duhur u fadhiiso ilaa casirkii halka mas'alo waa fahmi waayo mas'aladuu baaraya u raadinaya mas'alada kitaabku uu qorantaha laakiin fahamkeedii ayuu raadinaya shuruuxu ka raadin inuu mas'alo fahmo isku dayaya ilaa casirka u suurageli weyda mas'alada inuu fahmo bacda alcasri ayuu mas'alada u fadhiistay ilaa maqribkii halkii mas'alo ayuu akrinaayey oo ku daba jiray waa fahmi waaye maqribkii markuu tukado haddana mas'aladii u fadhiistay ilaa cishaha laga gaaro mas'alada u dhixi weyse bacda salaati alcishaa ayuu haddana mas'aladii u fadhiistay ma seexan habeenkii wuxuu yidhi markii salaada subax la gaar habeenkii dabow shitay hadda leeraa haysataa guriga waxaa laga yaaba in laambooyin kugu xihan yihiin nicmaa ku jirtaa laakiin asiga dabow shitay dab dabuu ku akrinaya kutubtii mas'aladii ilaa salaada subax laga adimo oo u dhixi weyda wuxuu yidhi markii ajar aan aadaankii labaad ee fajarka markii la gaaray ayaan mas'aladii fahmay wey waa hal mas'alo goormu soo bilaabay duhurka shala duhurku soo bilaabay ilaa salaada subax halkaas mas'alu raadinayo ku celcelinaya ma seexan habeenkii caleyh raxmat ullah wuxuu yidhi markii mas'aladii aan fahmay bacda salaati alfajri aan seexday bu marka ilaa duhurkaan jiifto waa nasanaayo bu maadaama mas'aladii aan fahmay mas'aladii u baxday saasay ugu daali jireen hal mas'alo waxaa kaloo macruufa sheikhu alalbani raximahullah hal warqadoo ka luntay ayuu maktabad dhan u dabagalay waxaana loo yaqaanaa alwaraqatu daa'ica warqaddii luntay warqadaas luntay faa'iido weynay u keentay oo intuu kutubta ka dhex raadinayo kutubbuu ku bartay masaa'il fara badan uu ku galay fawaaid badan u qortay markaasuu cilmi fara badan ka xasiliyey marka waxaa qisadaa loo yaqaanaa qisat lwaraqa adaa'ica yani qisadii warqadii luntay warqadaas waxay kaliftay inuu maktabadda dhan maro maktabadda lagu sheegaayo hadda ma aha maktabad yar oo intaan leeg waa almaktabatu aahiriya ee maktabat asad hadda loo bixiyey ee ku taalla fii suuriya maktabadaas ku dhex wareegaya sheikh albani raximahullah maktabad aad iyo aad u weyn wey oo maktuutaad iyo matbuucaad intagu ay yaallaan juhdigaas iyo dadaalkaas ayay culummadu ku bixi jireen cilmiga imaamu alalbani raximahullah saddex saacadood ayuu maalinku wuxuu samay jiray farsamada saacadda saacaduu ka shaqey jiray wuxuu yani nin wuxuu ahaa xooggiisa biisha saddex saacadood uu shaqaysanaya saddexdaa saacadood wuxuu farsamada saacadaha ka helo kadib waa iska xiri jiray wuxuu aadi jiray maktabatu daahiriya saddex saacadood ka badan uma ogolayn inuu siiyo haddana carruur uu leeyahy waa nin reerle marka cilmiga culimmada aad maqlaysaan ma aha wax iska yimi wax isku soo dega ma aha waa wax juhdi iyo dadaal fara badan iyo waxa waaye yani waay salkana waa laga daalay maskaxdana waa laga daalay qofka inuu ka dhidi labada waa inuu ka dhidido waay salkana waa inaad ka dhidido maskaxdana aad ka dhidido haddii kale horaasha nin shaacir wuxuu yidhi waman talaba alculuuma bigayri kadin sayabluguhu idaa shaaba alguraabu qofkii cilmi raadiya daal la-aan wuxuu gaari doonaa markuu tukaha ciroobo tukuhu markuu cira ka soo baxdo ayuu cilmiga gaari tuka cira ma yeelana maciroobaayaa maya macnuu waxa weligiis gaari maayo waa ninka isku daya cilmiga inuu dalaba cilmi ku gaaro si raaxo ah wax u suuragelaysa maaha alimaam muslim raximahullah fii saxiixihi axaadiis fara badan ayuu isa soo daba dhigay gaar ahaan fii kitaabi salaa axaadiistaas hal xadiis waayo laakiin duruq fara badan ayuu ku wariyey waxadana si ugu hayay safaxaad fara badan oo marba dariiq ugu keenayay ayuu wuxuu ku khatimay markuu soo dhameeyey duruqdii xadiidka wuxuu yidhi qaala yaxya ibn abi kaiir laa yustataacu alcilmu biraaxati اljism halkaas ku khatimay yaxya ibn abi kaiir baa wuxuu yidhi cilmi lama awoodo ayadoo lala qabo jir raaxadiis macnaa cilmi la gaari maayo ayadoo jirkana raaxaysanayo suuragal ma ah yani inaad tidhahdo anigoo cilmiga waan gaarayaa laakiin anoo raaxo ku jiraan gaaraya waa ka raaxaysanayaa aan caalim noqdo ma aha sunat ullahi fii khalqihi arrinkaas ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tala yani alla subxaana wa tacaala wuxuu u jideeyey in dalabucilmi tacab iyo daal loo maro lidalika culamadu dadka dhan culumay noqo lahaayeen haddii si sahla cilmiga la isku siinayo imaamu shacbi raximah ullah imaamu shacbi oo ka mida min a'immati الtaabiciin waxaa lagu yidhi maxaa cilmigan faraha badan leh ku gaartay shacbiyo su-aashaasaa la weydiiyey cilmigan faraha badan leh ee ilaahay ku siiyey subxaanah wa tacaala maxaa sababkugu ahaa wuxuu ku jawaabay cilmigan waxaa sabab igu ahaa wuxuu yidhaahday bukuurun ka bukuuri اlguraab وصبر كصبر الحماaر wuxuu yidhahda وتrك الاعtiماad waxyaalahaasa sabab igu ah macnaha sababta koowaad waa tarku الاعtimaad inaan ka tago inaan dad cuskado dad cuskasha wuxuu ka wadaa in la yidhaahdo culumaa joogta khalaas aniga yaa ii baaha cid ii baahan lama arko saa darteed isku mashquulin maayo اعtimaad calى الnaas taas horta waan ka tegey buu yidhi tan labaad waxa waaye buu yidhahda bukuurun ka bukuuri اlغuraab inaan kallaho sida tukuhu u kallaho ka aroor hor inaan barto ta saddexaadna wuxuu yidhahdaa waa sabrun ka sabri اlximaar inaan sabro sida dameerku u sabro o kale dameerku waa sabar badan yahay maaragta wax lagu durradaayo oo haddana jiidaayo waa sabrun ka sabri اlximaar saasaan ku gaaro buu yidhi cilmiga nin walbo a'immada ka mid ah nin raaxa dalabulcilmi ku gaaray lama arko bal qaarkood dhibaatooyin fara badan iyo gaajo fara badan iyo safarro dheeray u geli jireen waxaa cinda salaf macruufka ahaa alrixla ilaa طalab اlcilmi in loo rixlaysto oo loo safro waxay aad iyo aad u yaqaaneen ba culamaء الsalaf walidaalika ayaa imaam الkhaiibi wuxuu alifay rixlaةu ahli اxadiid kitaab la yihahdo alifay rixlaةu ahli اxadiid ahlulxadiidka rixlada ay samayn jireen ay u rixlaysan jireen min beledin ilaa beled ayagoo markaa dalbaaya xadiidka imaam الbukhaari wuxuu yidhaahday inta u baabeeyey alrixla ilaa طalab اlcilmi ayuu yidhahda waraxala jaabiru ilaa cabdillaahi bni unays masiirata shahrin baabu ka dhigay waxaa rixlaysta buu yidhi jaabir bni cabdillaah wuxuu u rixlaystay ilaa cabdillaahi bni unays muddo meel loo socdo bil masiirata shahrin waa meel bil loo soconaa ayuu u rixlaystay muxuu ka rabaa liajli xadiiin waaxid hal xadiis hal xadiisaa la yidhi cabdullaahi bni unaysaa wariyey xaguu ku nooliya meel fulaan uu joogaa meeqaa loo soconaa waa bil gaadiidkiisuu qaata muddo bil ah ayuu u socday ilaa uu u tagay cabdullahi bn unays xadiisku weydiy yh xadiiskaas maadaa wariyey xadiis hal xadiis waay waa u safri jireen liajli xadiisin waaxid taana waxaaba asal u ah nabiyullaahi muusa sala allahu calayhi wasalam markay reer bani israa'iil weydiiyeen ay yidhaahdeen ya ahlul ardiga yaa uga aqoon badan ma garanaysaa cid kaa aqoon badan markaasuu yidhi laa alla wuxuu yidhahda balaa cabdunaa khadr saasaa loo waxyooda waxaa jira cid kaa cilmi badan addoonkeenna khadar ayaa jira markaasuu yidhaahday ilaahayo waddada loo marayo waa ag macnaha xaggee loo maraa sidee u gaari karaa markaasaa alla subxaana wa tacaala wuxuu u sheegay dariiqi uu ku gaari lahaa qisadaasna alla wuxuu ku sheegay fii suurati اlkahfi ilahay uga warrama subxana wa tacaala rixladii nabiy llaahi muusa calayh isalaatu wasalaam oo u rixlaystay ilaa khadr ilaa uu ku yidhi hal tucallimanii mima cullimta rushda ma ibaraysaa wixii lagu baray ee hanuun ah ma ibaraysaa buu yidhaahday khadiro nabiy llahi muusa dhahay sala allahu alay slam sidaanu ka dalbay halkaasna waxaa uga bilaabatay qisadii alla subxaana wa tacala uu ku sheegay fii suurati اlkahf nabiy llahi muusa waa rixlaystay calayhi salaatu wasalaam saxaabada ridwaan ullaahi calayhim waa rixlaysan jireen ninka la yidhaha cuqba ibn alxaaris wuxuu guursaday gabar ayuu guursaday naag baa inta u timida waxay tidhahdaa gabadhan aad guursatay iyo adiga anaa idin muujiyabay gabadhan aad guursatay iyo adigaba anaa idin muujiyabay macnaha waa uktuka min aradaaca gabadhan aad guursatay nebiguu soo aaday sala allahu calayh wasalam waa usoo safray markuu rasuulka su-aasha weydiiyey wuxuu ku yidhi rasuulka allow saasaa la yidhi nabiga alay slat slam wuxuu yidhaahday maxaan sameeyaa buu yidhahda markaasuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam sidee ula joogtaa ayadoo sidaa kayfa waqad qiila yani sidee ku dhacday inaad wada joogtaan ayadoo sidaa lagu yidhi faariqha kala taga buu yidhi nabi sala allah alay slam illa waa walaasha min aradaaca mar haddii lagu yidhi waa waa anaa idin wada nuujiyey wuxuu yidhahda waa inaad kala tagtaan laakiin waa u safray radia allahu canhu limas'alatin waaxida marka rixladaas iyo dalabulcilmi in loo safro waa dariiqa macruufa cinda ahli اlxadiid waa u safri jireen cilmiga marka qofku markuu baranaayo dabcan daal fara badan iyo tacab fara badan ayaa loo maraa laakiin waxaan ayadana taa ka dhib yarayn in cilmiga lagu camal falo kama culays gala haddaad cilmiga barato ujeeddadu ma aha cilmigaan bartay keliya khalaas cilmigu imaa inuu xujo kugu noqdo ama inuu xujo kugu noqdo haddaad cilmiga inta barato ku camal fali weyso adigu xujo kugu noqonaya faa'iida kuma laha lidalika nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhahda alqur'aanu xujatun laka aw calayk xujadu ama qur'aanku ama aduu xujo kugu yahay ama adigu xujo kugu yahay ahlulcilmiga adiladii aan soo sheegnay waxay tusinayeen fadliga ay leeyihiin laakiin waa hadday cilmiga ku camal falaan ogow qof walba oo cilmi leh macnaheedu ma aha inuu soo galaayo adiladaas fadliga leh yani adilada tilmaamaysa fadlu culamaa qofka ahlulcilmiga ah ee cilmigiisa ku camalfalo hadduu cilmigiisa ku camalfali waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku miisaaliyey biaqbax ilmisaal amtilo la isku miisaaliyey kuwa ugu xun ayuu ilaahay ku miisaaliyey kuwa cilmigooda ku camalfali waayo wuxuu yihi rabbi subxaanaه wa tacaala wtl عalayhim naba aladii aataynaahu aayaatina faاnsalqa minha faatbacahu الshayطaanu fakana min alghaawiin walow shiئna larafacnaahu biha walaakinahu akhlada ilى اlardi wاtabaca hawaahu famaثaluhu kamaثali اlkalbi ufirsa mlka la siiyey waa caalim aayadda awalkeeda u fiiri watlu عalayhim naba aladii aataynaahu aayaatina midka aayaadkeenna aan siinay khabarkiisa ku dul akri baa nabi maxamedo oo aayaadkeennii ka dhex baxay insilaax uu ku dhacay faاnsalaqa minha faatbacahu shayطaan fakaana min alghaawiin qofka asoo aqoon leh hadduu lumo waxay dhaheen culamadu waxa la ihahdaa haawin waa qofkii xaqa ka leexda man khaalafa alxaqa bacda cilmihi markuu ogaaday ou basiiro u yeeshay kadib qofkii xaqa khilaafa waa haawin qofkii can jahlin xaqa u khilaafana waa daalun walidalika alla wuxuu yidhi fakaana min alghaawiin maxaa yeele macrifay aqoon asoo u laha ayuu xaqi ka leexday alla wuxuu yidhi walow shi'naa larafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alardi haddaan doonno kor ayaan u qaadi lahayn laakiin ataa dhulka isku dhejiyey dhulku isku dhejiyey wuxuu doortay dulligaas alla wuxuu yidhi famahaluhu watabaca hawaahu famahaluhu kamahali ilkalbi hawadiisuu raacay kaa marka wasfigiisa iyo sifadiisu waa sida sifada eygo kale wey xayawaanaadka eyga waxyaalaha ugu xunoo laisku miisaaliye waayo soo ma xayawaanaad kuwa ugu liitoo laisku miisaaliye waayo alla wuxuu yidhi famahaluhu kamahali ilkalbi in taxmil calayhi yalhas aw tatrukhu yalhas idan miisaal aad iyo aad u liita ayaa lagu miisaaliyey qofka inta cilmiga barta ku camalfali waaye alla wuxuu kaloo ku miisaaliye dameer dameerku waxyaalaha xayawaanada ugu liita waa asna waxaana culamadu ku tilmaamaan ximaarku waxay yidhahdeen waxyaalaha macruufka ku yaha waxaa ka mid a albalaada yani doqonnimo macruufku ku yahay lidalika ilaahay subxaana wa tacala ximaaru ku miisaaliye mahalu aladiina xumiluu tawraata uma lam yaxmiluuha kamahali اlximaari yaxmilu asfaara waxay la mid yihiin dameer sida kutubo dameer haddaad kutubo dusha ka saarto ma ka faa'iida ama wax ka faa'iidaysana wuxuu ka faa'iidaysanaya lama arko idan ninka cilmi inta barta ximbaaray ee haddana aan ku camalfalaynin dameerkaas kutubta siduu la mid yahay nebiguna salى اllahu alayhi wasalama wuxuu sheegay awalu man tusacar bihim الnaar inay yihiin saddex dadka ugu horeeya ee cadaabka alla la gelinaayo naarta lagu gubaayo saddex sinfi waay rajulu tacallama alcilma wa callama annaas waa nin cilmiga bartay dadkana baray riwaayadaha qaar waxaa ku jirtay qur'aanku akhriyey dadkana waa baray qur'aanku bartay dadkana waa baray ninka labaad waa nin hanti leh ee wax sadaqaysan jiray ninka saddexaad waa nin ku dagaalamay fii sabiili اllah aljihaad fii sabiili اllah ee lagu dilay saddexdaas acmaashay qabteen acmaal khayr soo ma acmaashay qabteen waa acmaal wanaagsan laakiin haddana maca daalika waa dadku ugu horreeya naarta la gelinaayo maxaa yeelay ninka cilmiga baranayay allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yowma alqiyaama cilmi ayaan ku baray kamaadaa camilta bihi maxaad soo camal fashay cilmi maxaa ku qabatay markaasuu leeyahy ilaahu adiga dartaa baan u bartay dadkana waa baray ilaahay wuxuu ku jawaabayaa kadabta waxaa la leeyahy beenaad sheegtay innamaa tacallamta liyuqaal laka qaari waxaad cilmiga u baratay si lagu yidhahdo ninkaan nin qaari a waay ninkaan nin caalima waay idan waxaad raadinaysa waa sanaa nnaas dadka inay ku ammaanaan ayaad rabta waqad qiila waana la yidhi intaas rabta waa hesh waxaa la amrayaa isxabuuhu ila annaar xagga naarta ha loo jiidaa la leeyahy ninka kale asigana wuxuu leeyahy ilaahu adiga dartaaba wax u sadaqayste waxaa la leeyahay maya waxaa u sadaqaysta si lagu yidhaahdo waa ninkan waa nin deeqsi ah waqad qiila asigana waxaa la leeyahy isxabuuhu ila annaar kan kalena wuxuu leeyahay qutiltu fii sabiili ilahu wadadaada laygu dilay alla wuxuu leeyahay kadabta inamaa qaatalta liyuqaal laka shujaac waxaa u dagaalantay si lagu yidhaahdo waa geysi waqad qiila geesinima geysi waa lagu yidhahdo dagaalamaysa waana lagu yidhi asigana waxaa la leeyahy isxabuuhu ila annaar idan ninkii caalimka ahaa wuxuu noqday dadku ugu horreeya naarta galaaya maxaa keenay cilmigiisu ka camalfali waayo cilmiga noocaas ah ee aan lagu camalfalaynin ilaaha laga magan galaa subxaanahu watacaala ilaha laga magan galaa sida xadiidka deeta aan sheegnay nebigu uu yidhi allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac ilaah waxaan kaa magan gelayaa cilmi aan waxba taraynin kaas naafic ma aha waa cilmi darar iyo dhibaato wato adiga dhib kuu soo jiiday lidalika waxaa la rabaa waxa ugu horeeya waa alcilmu uma alcamalu bihi intaadan dadka u gudbin cilmiga adiga baro kadib naftaada ku maaragtay ku layli oo ku camalfal marka marka saddexaadna waa addacwatu ilayhi dadka inaad ugu yeerto haddii dadka aada ugu yeerto khayrka iyo wanaagga adiguna aadan ku camalfalin hadda taa waxa waaye waa caqli darro wa alla wuxuu yidhi ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun ma waadan caqli lahayn ma dadkaad khayrka amraysaan adinkuna waa ka tegaysaan yani biriga iyo wanaaga naftiinaad hilmaamaysaan marka dad caqli lama waadan ahaynina buu yidhi alla subxaana wa tacaala waxaa kaloo jira xadiid usaama ibni zayd nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaha dadka ahlu naarka waxay arkayaan nin mindhiciradiisu ay naarta ku jiidmayaan oo ku wareegaaya mindhiciradiisa banaanka yaalla fi naar waxay dadku u arkayaan inuu ka cadaab daran yahay ninkaa saa markay fiiriyaan ninku waa nin marka hore khayrka fari jiray munkarkana ka reebi jiray waxay leeyihin yaa fulaan alam takun ta'murunaa bilmacruuf wa tanhaana cani ilmunkar hebel maadan macruufkana amri jirin munkarkana naga reebi jirin maxay taa meeshaad ku jirta markaasuu leeyahay balaa kuntu aamurukum bilmacruufi walaa aatiih wa anhaakum can ilmunkari wa aatiih dhibaatada halkaasi ka jirtaa marka khayrka waa idin fari jiray laakiin aniga lama imaan jirin xumaantana waa idinka reebi jiray laakiin waa idin dimaree jiro anaa la imaan jiray taasna waa musiiba qofka wax macnaheeda waxa waa waa qof maslaxatu nafsihi aan aqoon waa dadkii kale wuxuu leeyahay cadaabka alla ka badbaada iska ilaaliya asigana wixii cadaabka alla geelahaa ayuu qaadaya oo dariiqaasoo maraaya alabulcilmi waxa ugu horeeya ee qofka aalibucilmiga looga baahan yahay waa ikhlaas ikhlaas in ilaahay subxaana wa tacaala dartii cilmiga u barto niyadaada iyaysan wax kala gelin alimaam ibnu qayim raximah llah fi lfawaa'id kitaab la yihahdo alfawaa'id uu leeyahay wuxuu yidhaahday ikhlaaska aad iyo aad uu adag yahay sida lagu soo xasiliyo walidalika bacdu salaf waxay yidhaahdeen naftayda kulama dadaalin sidaan ugula dadaalo ikhlaaska yani dagaalanka aan nafteyda kala mara ikhlaaska waxaan kala mara lama arko waa adagya laakiin ibnuqayim raximah llah wuxuu yidhaahday ikhlaas ha rajaynin ilaa laba arrin marka hore aad meel soo saarto inaad ikhlaas la timaado rajak lagama qabo adoon laba arrin dhinac iska dhigin aamac fi dunyaa wa xub sanaa labadaas haddaadan meel iska dhigin marka hore wuxuu yidhahda raja ha ka qabin inaad ikhlaas la timaado labadaas marka hore soo gowrac intaadan ikhlaas aadan la imaan ama ikhlaas aadan ku dadaalin ka hormar inaad labadaa gowracdo midda koowaad waxaa waaye aamac fi dunya damaca adduunka adduun jeceel qofka waxa waaye adduunka inuu damaca adduunka uu ku weyn yahay taa waxay keenaysaa acmaal fara badan inaad u qabato si adduunyada aad dhaqaalo uga hesho ilan damaca keenaya ikhlaaskana meesha waa ka baxaya markaas waa cilmiga inaad u baratoo kale si aad risqi uga hesho oo dhaqaale aad ugu raadsato inaad cilmiga u barato ikhlaas meesha ma ku jiraa marka may ikhlaas waa ka baxay waxa keliya cilmiga u baranaysa waxay noqotay liajli dunya taa marka waa inaad marka hore soo gowracdo waa tan labaad ee gowraca kaaga baahan intaadan ikhlaas rajaynin waxa waaye uu yidhaahday xubu sanaa ammaan jeceel dadka inay ku ammaanaan haddaad jeceshahana oga waa aafay musiibo ayadana oo aa isleeda ha lagu yidhahdo waa caalim ha lagu yidhaahdo waa qaari ha lagu yidhaahdo waa nin fiican oo deeqsi ah waxaas hadday ku galaan ikhlaaskana meesha ka baxaya sababtoo a muraa'iyaata qof dadka istusinayaata riyaaguna waa noocun min ashirki qofkii riyaa la yimaadana waa shirki qof la yimid ilaahay subxaana watacaala waxaa keyrkii la wadaajisana waxba ku fali maayo camalkaagu baail waa oo yani riyaaga aada la timi idan labadaas marka hore soo gowrac wuxuu ka sii hadlay labadaasay u gowrici karaa marka xubu dunya aamac fi dunya iyo xubu sanaa sidee uga adkaan karaa wuxuu sheegay laba arrin qofku inuu ku fakiro tan koowaad amac fi dunya hadduu kugu jiro wuxuu yidhahda maskaxdaa dib uga shaqaysii oo ku fakir risqiga yaa haya oo ku irsaaqaya wax ilaahay uusan kuu qadarin ma heli kartaa ma dhici kartaa inaad hesho risqi ilaahay uusan kuu qorin subxaana wa tacaala ma dhacayso wax ilaahay kuu qadaray suuragal ma tahay inay ku dhaafaan ma ku dhaafi karaan idan wuxuu yidhi naftaada waxaad ku qancisaa wax walba inay ku dhacayaan biqadar illaahi caza wajal samac adduunya marka ha ku raadsanin aakhirada علمي وعبادة إلهي أخالص يا سبحانه وتعالى إخلاص الله إمو طمع في الدنيا واحد كذا جاري كرتا إن أدب أبوك كرتود أغاتد رزقي إنه يهم من الله عز وجل فابتغوا عند الله الرزق هاتوا إلى الله سبحانه وتعالى شيخ الإسلام يسميه ليه ظرفك عند وحا لوسو هرمريي وحوى يوراد للحصر مع يد معنى إذا وحوى لا تبتغوا الرزق إلا من عند الله رزقي هكذا البنا وهكذا دينا الله أكتم وياه سبحانه وتعالى وقو مركا قف هدو وحكو سيئ حتى إنه إلهي كو قدر سبحانه وتعالى وحكو نعرفين إلهي كو مقدر إنه غش تاوحي كاجر سأطمع في الدنيا طلبات آه حب السناء أيضا وحي إلهي وحي دي أفكيرتا ضدك هدوك أمانا من حيكو تركرا كما توقات إنه أمضى أنك إلهي نفي عنك wax ku qaban karaa waxay ku tiri karaan lama amaantooda waa wax kooban waxay ku qaban kartana lama xataa haddii ku yidhahda nin caalima tahay nin waxaa tahay xaafida nin qaari aad tahay nin fiicana tahay waa hadal wax weyn kusoo kordhinaya ma aha idan dadku inay ku ammaanaan iyo inaysan ku ammaanin waa iskugu kaamid ku dadaal marka ilaahay ammaantiisa inaad hesho subxaanahu watacaala maxaa yeele alle cidduu ammaana ammaanan qofka ilaahay subxaanahu watacaala uu jarxiyo ama alla subxaanahu watacaala ee uu damiyo qofkaasna waa qof madmuum ah taa hadday kaa dhaadhacdana xubu sana waa iska daynaysa wuxuu soo qaatay xadiidkii nebiga calayh isalaatu wasalaam rasuulkaa nin acraabiya u yimi markaasuu yidhi yaa rasuula allah ina madxii zaynun wadammin shayn wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow aniga ammaantayduna waa qurux dhaleecayntayduna waa xumaan buy macnaha anigu ciddaan ammaano waa qof maasha allah waa ku khataraan ku ah madxigaygu waa zayno waa qurxoonya waa fiican yahay laakiin dammiga iyo dhaleecayntaydu waa mid qofka xumaynaysa نبي وحوري ذاك الله كاتوا الله وير سبحانه وتعالى كان مثل أمانه أو عدو أماننا أي أمانا صحي قفوا بلا عيام أو جحيان أو نقنا يقف مجروحا والله سبحانه وتعالى إذا ضبط هديك أمانان لكن ألا أتي أتلي ذاته معزيا إلهي كسينا كسيكرا كسيكرا دل إلهي سبحانه وتعالى وكبر ذنك عمر رفعكرا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء حتى ساكا دعوه واحد اوغانيسا ان wax wax ku tari kara aysan jirin illa Allah subhanahu wa ta'ala idan ikhlaas kale imam marka hada ilaahi u khaalisiyo amalkaaga ilmigaaga ilaahi waa ku barakeynaya ilaahi subhanahu wa ta'ala ana uu ka raali noqonaya hadu ilaahi ku jeclaana khalqiga taa ku jeclaysiinaya khalqigu wuxuu ku jiraan qulubtooda biyadi ilaahi azza wa jalla ayaa ku jeclaanaya laakiin hadu ilaahi ku naco subhanahu wa ta'ala dadka islaaha ku jeclaana hatta waa ku tuurayaan waa ku nacayaan محيالي قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء إذا علمي وأنا قدرنا بإخلاص إلهي درتنا وبركة سبحانه وتعالى وعبادة شيخ الإسلام نكلا إلى إمام أحمد رحمه الله وحو إراد العلم لا يعدله شيء لمن صلح نيته علمي وح أدق ما ملا عمل أدق ما لما أرك حق فضلك عد نيديس أي وناك سنات قف نيديس أي وناك سنات مركز واحد لين محاكا ودا لمن صلح نيته وحو إراد أن قفك وإن علمك برته لرفع الجهل عن نفسه وعن إخوانه سن جهلك أقر رفعية نفسي سئي ولا ليه المسلمين وعبرنا وحيتا جهلك أليك هاي اسكر رفعي ربك أبرا سبحانه وتعالى دين تاذا بركنا عملك قصدك سوى أنت هذه أصدق أنت أبرته إلهي سبحانه وتعالى وافجيه إنه كد ذال ولا ليه المسلمين تا إنه أيضا وحبره أو كرفعية جهلك هايستا سئي دين تاذا أبرتها haddii niyadaas qofka uu cilmiga ku dalbo laa yacdiluhu shay-un cilmiga wax u dhigma lama arko marka dalaba cilmi in lagu dadaalo aadaabuu leeyahay aadaabtiisa lala yimaado aadaabtiisa waxaa uga horraysa aliklaaf waxaa ku xigi waxaa ku xiga taqwa allahi caza wajalla oo asigana hoos imaanay in ilaahay laga baqo subxaanahu watacaala wattaquu llaha wayucallimukum allah wuxuu kaloo alla yidhi waman yattaqi allaha yajcal lahu makhrajan qofka ilaahay ka baqa alla makhraja u sameeya makhrajan waa nakira waxaana ka horeeya shardi nakiraduna hadday dhacdo fii siyaaqi shardi waxay faa'iidaynaysaa cumuum macnaha waxaa waaye dhib walba oo ku haysta ilaahay ma albaabo kaaga furaaya xaggii hadday murugo ku haysato xagga reerka ilaahay makhraj uu kuu samayna hadday murugo xagga cilmiga ku haysato ilaahay makhraj buu kuu samaynaya hadday murugo xagga dhaqaalaha ku haysato ilaahay makhraj buu kuu furaya taqwa allahi kaaga xihanta wax walba ilahay waa kuu furaya wuxuu kaloo alla yidhi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaqu llaha yajcal lakum furqaanan haddaa ilaahay ka baqdaan alla wuxuu idin yeelayaa furqaan waxaad ku kala saartaan xaq iyo baatil waa cilmiga marka taqwa allahi caza wajalla ayadana waa aasaas labadaa kadib waxaa ku xiga aljiddu waalijtihaad fii talabi alcilmi in lagu dadaalo oo qofka waxa waaye uu aad iyo aad ugu dadaalo inuu cilmu kitaabi wa sunna uu barto wakti badan uu ku bixiyo habeenkii muraajacadiisa uu ku soo jeedo walaalihii uu la muraajacaysto waxaa intaa kale intaa dheer daalibulcilmi waxaa laga rabaa inay ka muuqato aadaabtiisa uusan dadka caamadaa oo kala noqon inuu waxaa laga rabaa lagu daydo oy dadka caamadaa jeclaystaan sifaadkiisa iyo dhaqankiisa iyo wanaaggiisa iyo akhlaaqdiisa laakiin ma aha in lagaa cararo oo la yidhaahdo daalibulcilmiga qofkaan muxuu yahay waa ma sida caamadu u dhaqmaayeen si ka daran inaa u dhaqanto calaa kullin qofka daalibulcilmiga ah wuxuu leeyahay aadaab fara badan kutubbaa laga alifay kutubta laga alifay waxaa ka mid a xilyaةu طaalib اlcilmi lisheekh bakr abi zayd raximah اllah sheekh bakr abu zayd raximah اllah waa kitaab mufiid ah kutubo kalena waa jiraan waxaa ka mid ah aljaamic lakhlaaq الraawi wa aadaab الsaamic uu iska leeyahay alkhaiib اlbaghdadi asigana wax fiican yani masaladaas waxyaalo badan oo fiican buu uga hadlaya waxaa kaloo ka mid a alfaqih wاlmutafaqih ayadana waa uu ka hadlaya waxaa ka mid a jaamicu bayaan اcilmi wa fadlihi ibn cabdilbar ayadana masaladaas طaalib اlcilmi iyo wixii ku tacaluqda si fiican buu uga hadlaya marka waxaa la rabaa qofka طaalibcilmiga ah inuu ku dadaalo aadaabta طaalibcilmiga ay aasaas u tahay ikhlaas iyo taqwa اllahi caza wajal ikhlaas iyo taqwa اllah ilahay dartii u baro subxaanaه wa tacaala arrintaas in badanoo ka mid ah dadka jaamacadaha dhigtaa waa ku yarta oo haddaad waraysato asoo sharci dhiganaayo wuxuu ku leeyahay shahaadan ka raba idan haddii ujeeddadaadu ay tahay limayli shahaada aawa ilaahay dartiis inaad u barato cilmiga meesha ikhlaasaa ka baxay meesha ikhlaasaa ka baxay shahaadada maxaa ka rabtaa waxaan ka rabaa inaan ku shaqaysto intaasu u baranaya ikhlaasku meesha waa ka baxaya cilmiga naafica ah waa midka lagu barto ikhlaas waana cibaada waktina ma leha ogow wakti ma laha sanadna ma laha afar sano ma laha shan sano ma laha toban sano ma laha culummada nin walba asoo hamuun u qaba cilmiga ayuu dhiman jiray oo geeridu imaan jirtay ibnu mubaarak waxaa lagu yidhi ilaa mataa xadaanaa ninaan simi wuxuu yidhahda ilaa goorma xadaanaa xadaanaa ku haynaysaa ma dhamaata miya xadaanaa adaa sheegaysaa markaasuu yidhi ila almamaat ilaa laga dhinto annagu xadaanaan ku jiraynaa buu ilaa aan ka dhimanayno xadaanaan ku jira maxaa yeele cibaado waay ilaa goormaad tukanaysax miya in lagu yidhaha ilaa goormaad salaada wadaysa ilaa aan ka dhimanaya wada hadleedaa soo ma cilmigana saasoo kale waay mana koobi kartid maalin walba waxbaa kaa maqan qofka kullama cilmi u ziyaadana wuxuu dareemayaa baahi weyn inuu cilmiga u qabo waa ka baahi badan yahan dadka kale waa ka baahi badan yahan wuxuu dareemayaa inay wax badan ka maqan tahay lidalika qofka cilmi marna ka dhargi maayo walidalika ninkii shaacirka wuxuu yidhahda ma xawa alcilma axadu laa walow maarasahu alfa sana inama alcilmu ka baxrin zaakirin fatakid min kuli shayin axsana wuxuu yidhahda axad cilmiga koobay ma laha xataa hadduu cilmiga ku dhex jiro kun sano cilmigu waa bad oo kale